إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamigaha alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah gaari ay saarnaayeen qaar ka mid a ciidamada shisheeye ayaa maanta lagu qarxiyey duleedka magaalada muqdisho guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa lixdan qoys raashin ugu qaybiyey deegaanka ilbeete ee wilaayada gado waxaa dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato kasoo yeeraya cabashooyin ay qabaan gaadiidleyda oo ah shidaal la-aan sheekh mahad warsame oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sheegay in loolanka ka jira soomaaliya uu qeyb ka yahay loolanka taariikhiga ah ee u soo dhexeeyey muslimiinta iyo gaalada weliga jubbooyinka ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad lagu soo xirayay dowre loo qabtay ergooyin xildhibaano soo doortay balse ka tooba keenay taas oo ka dhacday magaalada bu'aale jamciyadda alxsaan alkhayriya ayaa qoysas ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen raashin ugu qaybisay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warka dibaddan in ka badan shan iyo toban qof oo maraykan ah ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen weerar toogasho ah oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن taariikhdu waa saddexda bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijriga milaadiguna waa afarta bisha afraad laba kun laba iyo labaatan gaari ay saarnaayeen qaar ka mid a ciidamada shisheeye ayaa maanta lagu qarxiyey duleedka magaalada muqdisho inta udhexaysa muqdisho iyo afgooye gaar ahaana deegaan u dhexeeya lafoole iyo xaawo cabdi ayuu ka dhacay qarax weyn oo dadka deegaanku ay mar qura ka war heleen qaraxa waxaa lala egtay gaari xamuul ah oo ay leeyihiin islamarkaana ay wateen qaar kamid a ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga waxaa lagu warramaya in gaarigu halkaasi uu ku burburay ugu yaraantii hal askari oo kamid a ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay ayaa la xaqiijiyay halkan in uu ku dhintay waxaa suuragal in khasaaruhu intaasi uu ka badan yahay inta udhexaysa muqdisho afgooye iyo deegaano kale oo dalka ka tirsan marar kala duwan sidaan oo kale ayaa loogu qarxiyey gaadiid ay saarnaayeen ciidamada shisheeye qaarkood askar ayaana ku dhimatay iyadoo gaadiidkana ku basbeeleen guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa lixdan qoys raashin ugu qaybiyey deegaanka ilbeete ee wilaayada gado maxamed mudey axmed abuu muslim ayaa ka warramaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa raashiin qaybin waxa uu ka sameeyey deegaanada dhaca bariga wilaayada islaamiga ee gedo raashin qaybintan ayaa waxaa guddiga ka sameeyey deegaanada ilbeyte ee hoostaga magaalada baardheere ee gobolka gedo waxaana ka faa'iidaystay dadka ay abaaruhu saameeyeen inta aan raashinka la qaybin ka hor ayaa waxaa goobta kelimaad mahadnaq ah ka jeediyey ugaaska beesha irdho ugaas cabdicasiis guddiga abaaro raashiin iyo hanadeertii raashiinkaasna maybuwaha ilaahaya ka mahadsan nabada ka gaadani bur bariis sokor saliid marka odayaalkii oo macnaha mayba inaha odayaasha oo beella sida irdhe marka maybuwaha ilaahaya ka mahadsan raashiinkii si wanaagsanaa ka gaadani si wanaagsanana nii guddoonsiiyi dadka raashiinka loo qaybiyey ayaa waxa ay ka koobanaayeen lixdan qoys kuwaas oo la siiyey raashiin isugu jira bur beriis sonkor iyo saliid waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya shucuurtooda maclaaleeda ee guddiga gurmadka abaaraha ee maanta idin soo gaaray maxay ku siiyaan bur iyo beriis iyo saliid nabad iyo caafimaad bashbashi barwaaqa idriis maxamed idriis maxamed bariis baro iyo saliid cadaysin haye farxaddaa ka warran insha allah ayadaa faraxsanahay aday macalin aday macalin axmed bur isakor iyo bariis iyo saliid ilaahay garanteenta kor ku waa aad iyo aad baa u faraxsana waa gar waxaan ugu ducoynaa ilaahay inas gacantooda kor aska dhiga guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ka wada wejiga saddexaad ee raashin qaybinta taas oo ay ka faa'iidaystaan dad badan oo ay abaaruhu saameeyeen waxaa dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato kasoo yeeraya cabashooyin ay qabaan gaadiidleyda oo ah shidaal la-aan sakariya cumar ayaa warkan inoo haya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey sar u kac baahsan laga dareemayay guud ahaan sicirka dunida ayaa waxaa ka mid ah dadkay arrintaasi saamaysay gaadiidleyda isaga kala goosha gobolka wajeer ee ka mid ah dhulka soomaalida ah ee ku hoos jira gacanta gumaysiga kenya gaadiidleydan oo isugu jira kuwa isaga kala goosha gobolka ayaa waxay arrintan u sababeynayaan shidaal la-aan soo wajahday gawaaridii ay ku shaqaynayeen qaar ka mid ah gaadiidleydan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey saameynta ay ku yeelatay arrintan maadaama ay noloshooda ku maareyn jireen maanta waxaa maanta suuqkaana keenay meeshan suuqkaan keenay inay shidaalyaro jirta oo shidaalyari ay dhacday oo shidaal magaalada ay lahayn mideeda kale laba meel ayay maanta shidaal jirtaa laba kaalin ayay shidaal jirtaa labada kaalin oo shidaal jirtana maamul darri ayaa loo qaadan laayahay gaadiidka waxa kulli wax lagu shugo shidaalka ma wax lagu shugo alwaab ajale meeshaan iska taaganna marka nogala sii xeerinaya magaalada cimilada kulli waxay noqotay waxa khatare iyo socod male meel aan wax ka bilown aqaal aan gaariij kulli naga wala dameen meeshaan iska taagan dadka xanuunsanay oo kale oo istaalka joogay wax lagu soo qaado gaarina waa la leeyahay dadkay waxoogoo calacalkooda iyo xuquuqooda waa isa yeerahayaan gobollada waqooyi bari ee ku hoos jira gumaystaha kenya iyo dadka ku nool ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin badan oo kaga imaanaya xukuumadda nairobi sheekh mahad warsame oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegay in loolanka ka jira soomaaliya uu qayb ka yahay loolanka taariikhiga ah ee u soo dhexeeyey muslimiinta iyo gaalada maxamed amiin ayaa warkan inoo haya isagoo ka qaybgelayay xalqada labaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyey siraaca ka dhexeeya muslimiinta iyo gaalada kaas oo soo bilowday xilligii nebi aadam calayhi salaam sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa waxa uu xusay in loolankaas aad looga sii dheehan karo siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam siraacii ugu adkaa ee dhex mara kufriga islaamka waxaan ka dheehan karnaa siirada rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo suuradii qur-aanka ee soo degay intuu nebigu joogay maka iyo madiina iyo wixii uu gaalada kala kulmay oo dhagar goodi iyo aflagaado isugu jiray khasawadii beder uxud axsaab tabuuq xunayn fatxu maka iyo dhammaan goobahay isaga hor yimaadeen islaamka iyo kufriga waxay qayb ka ahaayeen loolanka aanu jirin meel looga leexdo ee u dhexeeya iimaanka iyo shirkiga loolankaas wuu sii jiri doonaa inta qiyaamaha laga gaarayo siraacaas ama loolankaas inuu baaqi sii ahaado waxaa u sabab ah arrin uu tilmaamayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan maxaa yeelay muslimiintu waxay doonayaan in islaamka la faafiyo gaaladuna waxay doonayaan in shirkiga iyo gaalnimada la faafiyo gaalnimadaas ama dimuqraadiyad ha noqoto ama shuuciyad ama cilmaaniyad ama ilxaad ama zandaqah iyo wixii la mid ah allahna subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnah wayakuuna addiinu kulluhu lilah fain intahow faina allaha bimaa yacmaluuna basiir rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi aljihaadu maadin ilaa qiyaami saaca siraaca maanta dunida ka socda ee aan qaybta ka nahayna waa uun kii soo jireenka ahaa qofka muslimka ana waxaa waajib ku ah inuu kaalintiisa ka qaato siraacan safka dadka muslimiinta ee jihaadka u taaganna uu soo biiriyo diinta islaamka ayaa ah tan keliya ee ilbaxnimada iyo horumarka ku astaysan ciddii aan ku dhaqminna ama la dagaalanta waa cid aan ilbax ahayn oo ka owdan aragga sida lagu caddeeyey xalqada labaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka waaliga walaayada jubbooyinka ayaa wuxuu ka hadlay munaasabad lagu soo xerayay dowra loo qabtay ergooyin xildhibaano soo doortay balse ka tooba keenay taas oo ka dhacday magaalada bu'aale maxamed daahir ayaa warkan inoo haya toddobaatan iyo laba ruux oo ka mid ahaa ergooyinkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii islamarkaana isku soo dhiibay xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa munaasabad sagootin ah loogu qabtay magaalada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka ergada ayaa duuro socotay toban cisho ku qaatay duruus kala duwan iyagoo daawaday filimka taxanaha ahaa ee saa'ama yaxkumuun sheekh maxamed abuu cabdallah weliga jubbooyinka oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in ergadan ay kadib dhaceen fursaddii cafiska ahayd ee xarakatu shabaabulmujaahidiin u fidisay ergooyinka xilligaas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux intii waagaas kadib dhacday baaqaas asbaabo jiro awgood uga dibdhacay ama xanuun ama meelo fogfog ay jireen ama khabarka uusan gaarin intaas baa waxa weeyaan waxaa iska soo dabadhacayay waxa weeyaan inay soo dalbanayaan inay saaxiibbadooda ay halaalaan qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay fiirinayeen ay odhanayeen bal raggan bal aad fiirisaan bal haddii la dilo ama sidii loo galo bal aad ogaataan sida hadda qaarkood ay noo sheegeen
sheekha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakatu shabaabulmujaahidiin uu isku soo dabariday dowladan oo loogu magac daray saalax badbaado allaha ka aqbalay shahaadadiisa ilaahay ma haddii maktabka hadda siyaasadda iyo wilaayaadka ayaga ayaa hadda maktabkaas ayaa qabtay barnaamijkan maantay asaga ayaa fuliyey maktabu siyaasa walwilaayaat ilaahay ma haddii waxa weeyaan raggan dadkii soo ajiibay weeyaan dowladan maantay loo qabtay waxay socotay toban maalmood waxaana ka bixinayay culammadii hadde aad garanaysaan oo wilaayaadka ilaa iyo dhowr iyo toban mashaayiikhdii iyo culammadii rabbaaniyiinta ahaa ee ku dhaqnaa wilaayaadka kala duwan ayaa dowladda wax ka bixinayay nasiib badan bay heleen qaar ka mid ah ergada oo ka hadlay munaasabadda sokootinta ahayd ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ku noolaayeen haatanna ay ku faraxsan yihiin in ay la midoobaan ehelkooda iyagoo aysan ku jirin wax bakdin ah jimciyadda alxsaan alkhayriya ayaa qoysas ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen raashin ugu qaybisay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya hay-adda alixsaan alkhayriya ayaa raashin ka kooban noocyada kala duwan ee laquuto u qaybisay qoysas gaaraya afar boqol oo qoys dadkan ayaa iskaga kala yimid deegaano badan oo ay ka mid yihiin gamboole iyo tuulada beledulamiin waana kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashinka oo warbaahinta la hadlay
iskriim muuse cali
kaad maanta ku sugan tahay waxaan suganahay gamboolo
gamboolo maxaa maanta laga qaybinayaa gamboolo raashinaa laga qaybinaya walaayada islaamka gaar ahaan hay-adda alxisaan qaybinaysa
marka raashinka lagu siiyey noocyadiisa kala duwan haddaa aad inoo sheegto haaf bariis ah haaf sukor ah haaf bure laba cago saliida oon haaf haaf kuleh wallaahi ilaahay guulaasiyaan leeyahay meel kastoo ay joogaan diinta ilaahay ha gaarsi u fududeeya ay wadaan kaad maanta ku sugan tahay gambool walaal maxaa maanta gambool laga qaybinayaa waxaa la qaybinaya xoogaa nafaqa ah waa kolba intaad aragtay bariis iyo maaragta bur saliid sokor wallaahi inu kolba waxaan uu ducaynaynaa inuu ilaahay miisaanka ugu kawa dadka islaamku isu duceeyaan soo ma marka waxaan leenahay intii laga soo qaaday miisaanka allah u kaba intii la siin allah u barakee dhowaan ay ahayd markii jamciyadda alixsaan alkhayriyah ay raashin ka qaybisay deegaano ka tirsan jubbooyinka iyo shabeellaha hoose
halka dhegeystayaal warkaa idan kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan in ka badan shan iyo toban qof oo maraykan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen weerar toogasho ah oo ka dhacay gudaha dalkaas wararka inaga soo gaaray gudaha dalka maraykanka waxa ay sheegayaan in weerar toogasho ah oo dhiig badan uu ku daatay uu ka dhacay gobolka californiya ee dhaca galbeedka waddankaas sida ay ku warantay warbaahinta maraykanka toogashada ayaa waxay ka dhacday magaalada la yidhaahdo sagmarento oo ah xarunta gobolka californiya waxaana dhimashadii dhaawaca ku noqday ugu yaraantii lix iyo toban ruux oo maraykan ah war rasmi oo ka soo baxay booliiska maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in lix qof ay dhinteen ugu yaraantii toban kalena ay dhaawacmeen kadib toogashada warka ka soo baxay booliiska laguma sheegin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida ay u dhacday toogashada balse goob joogayaal baa waxay sheegayaan in nin watay gaari uu rasaas ooda kaga qaaday dad ku sugnaa agagaarka maqaayadda la yidhaahdo alsento kadibna ninkaa gaariga wata waxaa la xaqiijiyay inuu goobta ka baxsaday weerarkan wuxuu kusoo aadayaa xilli maalin ka hor toogasha ay ka dhacday gobolka pennsylvania ee ku yaala waqooyi bari ee dalka maraykanka taa oo lagu dilay sarkaal maraykan ah oo ka tirsan ciidamada booliiska laguna dhaawacay laba askari oo kale dalka maraykanka waxaa joogto ka ah weerarada toogashada ah oo ay geysanayaan dad caraysan kuwa sarqaansan iyo kuwo kale intaba warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta